taliska ciidamada bilayska ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadlay qarax saaka ka dhacay magaalada muqdisho qaraxan oo geystay khasaaro ayaa ka dhashay gaari walxaha qarxan laga soo buuxiyey waxaana uu ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho gaar ahaana bar kontarool oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada soomaaliya ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay gaariga ka hor inta uusan qarxin wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay oo mid ka mid uu ahaa qofka isqarxiyey waxaa dhaawac soo gaaray toddoba kale qaraxa wuxuu ahaa gaari laga soo buuxoy waxyaabaha qarxa ciidamada amnigaee ku sugan bar ciidan oo ku dhow isgooska dabka ayaa rasaas ku furay gaariga balse waa uu dhaafay waxaase ka hortega oo iyana rasaas huwiyo ciidamada koofiyo guduudda ilaalada ka hayay bar ciidan oo ku taalla isgooska sayidka qaraxoo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxay wuxuu ka dhacay mid ka mid a baraha ciidan ee laga ilaaliyo aqalka madaxtooyada gaar ahaana isgooska sayidka ciidamada koofiyo guduudda madaxtooyada ayaa ka hortega qaraxa oo gaariga rasaas ku fura kahor inta uusan soo gaarin halkay ku sugnaayeen waxaa la sheegay ciidamada ammaanku gaariga inay rasaaseenayeen ka hor inta uusan qarxin rasaastoo socotay in cabbaara korintuusan gaari qarxin ayaa badbaado u noqotay dadkii watay gaadiidka raaxadaee safka ku jiray iyo dhallinyarada mootobajaajta waxayna cagahooda kaga baksadeen goobta korintuusan gaari qarxin isgoyska sayidka waxaa saf dheer ku jiray gaadiidka raaxada iyo mootobajaajo waana halkay ka dhacda mashaqada ugu badan oo ay ku gubteen gaadiidkii raaxae safka ku jiray iyo mootooyinkii goobta taagnaa cali cumar cabdi waa wada mootobajaaj wuxuu taagnaa isgoyska sayidka waxaan joogay agagaarka hore ee madaxtooyada villa soomaaliya gaar ahaan laga galo dhinaca siidka marka annagoo siidka iska taagan waxaana soo galay gaari oo waxyaabaha qarxa ka buuxo dhinaca maka almukarama ayuu ka yimid ciidanka dowladda soomaaliya ayaa fashiliyey xabaday ku rideen ka dambe gaarigii mootobajaaj waddada maraysa ayuu ku dhuftay ka dambena jegboontigii iyo la soo hadlaysaday mid ka mid a dhallinyarada muruqmaalka ee ku shaqaysata mootobajaajta oo xilli qaraxu dhacaya taagnaa isgoyska sayidka ayaa v o eda kaga waramay kahor intuusan gaari u qarxin wuxuu arkayay iyo qaraxa kadibba waxaan taagnaa meesha waan taagnaa jegboontiga askari baana hor taagnaa oo markaana dhahayay aan meeshaan gudubnani oo dad baan waday rakaab baan waday howlwadaag baan u socday marka waxaan dhahay meeshaan naga sii daa wuxuu dhahay idinma sii deynayo oo meesha abni waa laga soo saaray wax moota ma marayso sida anaga oo la doodayno bulsho badan ilaa toban mootaali aan ahay oon tuugayno oon leenayno meeshaan naga sii daa yaa waxaan dareennay gadaal risaas ka dhacayso haddaan gadaal eegnay cabbaar kabacdi aan gadaal baabuur waxaan aragnay xabaaro ku soo socdo dib markaan u fiirino waxaan arkay baabuurka ishayda waxay la kulantay lug bannaanka taalo baabuurka candhada ku jiidinhayo oo qof bila'aadan wataba marka gadaal baan u fiirin waxaan arkiin xaaladda xun tahay dib baan u orday anigiiyo ninkii kontaroolka taagnaa ee askariina hor taagnaa markuu arkay baabuurka inuu qof ku hoos jiro naftigiisa horu u orday wuuna hor orday annagana waan ka leexanay meeshaas oo jiimka lagu ciyaarahayan galnay markaan meesha galna cabbaar kabacdi uu baabuurkii gawuu dhahay intuusa qarax dhicin marka hore meeshuu ku dhacay cabbaar markaa joogna isdheheen amaad mootayaashiina wadatiinba waxaan isdhehna soo baxa ninka furahayaha wuxuu dhahay ma baxaysaan ilaa amar dambe wuxuu yidhi baxa ma waa baxeen aan ku nin ma baxaysaan buu nagu yidhi sida anagoo meesha u taagno iridda taagannahay wuu qarxi dhac marka intaa ma qarxin shan daqiiq lix daqiiq bacdi uuba gaariga qarxay markaas uurana saamaysay dadka qaar baa meesha jaraanjarada mugdiba meesha noqotay dad baa xataa dhadhaceen wax ili ka daatan waa arkaya markaa kadib meesha waa lagu kala orday waxaa ugu horreeyey intuu qaraxa dhin wax dhamma arkin wuxuu gaarigii ordahayo iyo ninkii candhada ku hoos jiro iyo lug bannaanka taalo ordaya baabuurkan aan bareeg qabanaynin markaa baan aniga meesha shoog iyaan ka diday kadib baan hore baan u orday qarax intoo dhicin qarax kow bannaanka ugu horreeyeyba kadibba bannaanka imaaday markaa waxaan arkay meel baabuurtii gubatay gabaaridii meesha taagnayd mootayaashii wax meyda meesha yaalla hal lug baan arko bannaanka taalo lugti baabuur ku hoos jirta inay tahay ninka isqarxi inuu yahay ma kala sheegi kara laakiin lug baan arkay aniga mootadii burbur baa soo gaadhay hadda u malayn maahay inaad ka waaqsanayso marka dhib weyn baa soo gaadhay marka waa kaa lacag yaroo jabo aday lix boqol camal dhameedoo saakin yar oo laamiga aan ka soo qaatay meel ii taala baan ka soo qaatay koona ku shubati laba saac meelaha bay ahayd marka waxaan isla markaad soo noqotaad meelahan shirkad huruud intaad tagta aad koon ku shubata lixda boqol oo xaanshib ahayd meesha sanduuqa igu jirtay ayadana waa ku gubatay berihii baa ku gubtay hanta lacag iskaga badhaaf warkeeda marka wax kaloo hadda alxamdulillah lafayga way nabad qabaan wax ima gaara lafayga kuwo badan wax gaarin meeshay taagnaayeen marka sida hadda ka arkaysa gadaasheeda way tuuran yihiin waxyaalo badan oo dhibaatada gaareen anigoo kalea way jiraan wallaahi inta badan waa maqlahay laakiin la kulan oo cadaro oo maanta aan la kulmay maanta igu horrayso nadartu aan dhaho ciidamada amniga ayaa la tacaalaya xaqiijinta ammaanka muqdisho soomaaliyana xilligan waxaa isha lagu hayaa doorasho aan weli heshiis laga gaarin dowladda soomaaliyana hadda mudakhaleedkeedii wuu dhammaaday cabdulqaadir okey v o a muqdisho